tan iyo dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaraddii daalo ee ka duushay garoonka aadan cadde horraantii bishan dowladda soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirtay adkaynta ammaanka gegidda muqdisho si ay u soo celiso kalsoonida shacabka iyo sharikadaha ayraboorka adeegsada ee isugu jira kuwo caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay islamarkaana ay meesha uga saarto cabsida la xidhiidha dabacsanaanta amniga mataarka ammaanka garoonka waxaa lagu soo kordhiyey goobo hor leh oo la dhigay qalabka dadka iyo alaabahaba lagu baaro iyo weliba bara kontarool oo ay ciidamada bilaysku joogaan oo lagu hubiyo dadka iyo alaabaha ay sitaan waxaa intaa dheer askar ka socota waaxda miina baarista bilayska oo eeyo iyo qalab kalaba sita kuwaasoo wax allaale iyo wixii boorso amaba qalab ah ka hor inta aanay gudaha u gelin hoolka gegida aad u baara hubiyana in walxaha qarxa ay ku jiraan iyo in kale mana jiro wax kala sooc ah oo la xiriira dadkaasi iyaga iyo qalabkoodaba la baarayo waxaana intii aan ku guda jiray booqasho gaaban oo aan garoonka aadan cadde ku tegay arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo hanaankaasi la marinayo islamarkaana aada ugu riyaaqsan hogaamiyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafow ayaa shir jaraa'idoo si wada jira ay isaga iyo maareeyaha hay-adda duulista hawada soomaaliya ugu qabteen gudaha garoonka ka sheegay in dhibaatadii ka dhacday kadib hadda aadan cadde uu ka mid noqday kuwa ugu nabadda badan dunida eraboorka dhibaata way ka dhacday xal baa loo helay waxaan u malaynayaa maanta inuu ka mid yahay eraboorada ugu caalamsan dhibaatadii dhacdana laga xaliyey hadday gudaha aaleed ma u jirtaan barxadooda kasta wax dhaqaaqay wax nuxsanayan male boorso dambo aan marin maxaa la yidhahdaa inta loogu talagalay ma soconayso hay-adaha nabadgelyada annagoo ku hadlaya magacooda waxaanu xoog saarnay awood saarnay inaan garoonka yarayno wax allaale wixii soo geli jiray iyo wixii aan dhoofayn ina waxaan dhoofayn soo maraan saas darteed dadka waa uga taxsiyeynaynaa dhibaatadii dhacday haddee tuugku la jira tabkaa ma waayo tuug inala jiraa tab naga helay laakiin maanta kabacdi tuugin la jirana waa ka faa'iidaysan inaan iska ilaalinno sidaas darteed garoonku wuxuu ku soo noqday sidii hore si kasii fiican wuxuuna qaban doonaa ammaankii loogu talagalay ayuu qaban doonaa maareeyaha hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya cabdiwaaxid axmed oo isna hadlay ayaa sheegay in falalka amni darrada ahi ay meel walba ka dhacaan laakiin loo baahan yahay inaanay howlihii horay u socday saamayn ku yeelan isagoo dalal dunida ka mid ah oo fadqalallo amni ay ka dhaceen tusaale u soo qaatay sida aad la socotiin faransiiska baris waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca nabadda ah haddii aad xasuusatiin turkiga khaasatan istanbul international airport waxaa lagu soo tuuray madfac laba bil ka hor oo dhowr diyaaradood ay wax ku noqdeen laakiin shaqadii eerboorka duulimaadkii diyaaradaha iyo shacabkii howlihii loo qabanaayay ma aysan istaagin saa la socotiin muqdishona shan iyo toban sano muddo ku dhow ama ka badanba wax dhibaato ah oo tii hadda dhacday la mid ah ma aysan jirin marka waxaan ilaahay aan uga mahadnaqaynaa in dhibka dhacay aan wax ka baranay uusan noqon mid sababay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan iyo oo leh hanti iyoiyo bani aadamba oo ninkii dhibaatada waday keliya oo wax ku noqday shacabka kaloo diyaaradda saarnaana ilaahay oo badbaadiyey hantidina ilaahay oo badbaadiyey maareeyuhu waxa uu sheegay in dhowaan dib loo bilaabayo duulimaadyo caalami ah oo ay turkish ku jirto oo loo joojiyey sababo la xiriira dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaraddii daalo taasoo wax weyn ka taraysa sida uu sheegay soo noolaanshaha iyo soo kabashada mataarka aadan caddeen waxaa hadda isbuuca soo socda aan rajaynaynaa falaydkii la joojiyey oo ahaa muqdisho dubay oo ah non stop in jubba iyo daalabo ay bilaabaan oo operationkaasna oo noqdo mid sidiisa hore ku noqda turkish airlinesna waa bilaabay ayagana waa rajaynaynaa isbuuca ku xiga oo waa laga shaqaynayaa si ayagana loogu qanciyo dhinaca security-ga oo nabadoodana ayagana loo sugo annagana shaqadeenna aan ku sugno marka haddana magiciisigii waxaa bilaabday diyaaraddii daalo oo ka imaatay hargeysa oo ay wadaan kuruu ajnabi ah ayagoo ku faraxsan in waxay iska bedeleen habkii oo security-ga loo sugaayey magaalada waxaa la sheegay in cadaadis iyo dhibaatooyin xoogan laga soo maray sidii loo dhaqangelin lahaa tallaabooyinkan ammaanka garoonka lagu sugayo islamarkaana bulshada loo bari lahaa in ay u wada hoggaansamaan waana arrinta keentay in hadda ay mar kale howlihiisii si caadi ah u bilowdaan mas-uul ka tirsan sharikadaha daalo iyo jubba ayaa rakaabka ka dalbaday inay u dulqaataan hanaankan cusub ee ammaanka lagu adkaynayo kaasoo laga yaabo inuu culays ula muuqdo waxaanu hoosta ka xariiqay in ka sokow ammaanka garoonka ay iyagu ka diyaarado ahaan la yimaadeen tallaabooyin kale oo sii xoojinaya nabadgelyada rakaabka iyo diyaaradahaba السلام عليكم مقعي واحد كامل عبد العزيز أولول وحان هو هاي جوبي دالو دايركتور اوف مينتنس كان هو هاي وحان بيسو يا نيروبي marka hore waxa uu jiray airport security uu jiri jiray annaga waxaan ku darnay airline security markii boorsooyinka la soo baaro waxaan ku baarnaa dibadaan ku baarnaa oo aan ragab markuu baxayo kombiyuutarada iyo telefoonadii daarmi waayo waan celinaa qofka waxaan siinaa in uu soo jaarj garaysto una sheegnaa marka uu soo gelayo haddii uu daarmi waayo ama jaarj garoobi waayo ama u shaqayn waayo waan ka reebnaa dibadda markay u baxaan waxaan ku samaynaa shandadahoodii ay wateen dhulkan u wada dhignaa nin kasta oo diyaaradda fuulaya waa inuu boorsidiisii calaamaysta markuu calaameeyo boorsada la saaraa qofkuna iska toos u aada diyaaraddiisa marka intaas waxa ka badan leh waxaan rajaynaynaa insha allah intaan in ka badan in la sameeyo shacabkan waxaan u sheegaynaa inay iska adkaystaan xoogaha sidii hore yacni uu ka adkaaday airboortka ma dabacsana qofka gudaha u gala gegida diyuuradaha aadan cadde waxa uu dareemayaa isbeddel xooggan oo aad uga duwan kii wixii ka horreeyey labadii bishii februari waxaana taasi qiraya mid ka mida duuliyayaasha shisheeye ee garoonkaasi isticmaala oo xalay halkaasi ku hoyday I'm George Vigopoulos, the captain of Dalo Juba. Uh, we flew yesterday to uh, Mogadishu for uh, the first time our, with that airplane with uh, Bio 146. Our company waxaan ahay duuliyaha diyaaraddan daalo iyo jubba waxaan markii ugu horraysay duulimaad ku nimi magaalada muqdisho diyaaraddan diyaaraddayadu marna ma joojin duulimaadyada xataa wixii ka dambeeyey dhacdadii dhowaan dhacday shalay ayay ahayd markii ugu horraysay ee aan diyaaraddan cusub ku nimi garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaannu samaynay baadhistayada waxaanna aragnay in wax badan ay iska beddeleen ammaanka garoonka isla markaana lagu soo kordhiyey tallaabooyin badan oo dhinaca amniga ah iyada oo la keenay eey ka qayb qaadanaysa ammaanka garoonka si gaar ahna loo baadhayo shandadaha ay dadku sitaan isla markaana dadka la aqoonsanayo waana arrin muujinaysa in si weyn kor loogu qaaday ammaanka waan u mahad celinayaa saraakiisha ammaanka ka shaqaynaysa arrinta la xidhiidha sugidda nabadgelyada ayraboorka ayaa buuq siyaasadeed ka dhex dhalisay xukuumadda iyo baarlamanka soomaaliya waxaanay timid markii madaxweynuhu uu xildhibaanada iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta dowladda ka dalbaday in ay tusaale noqdaan oo ay u hoggaansamaan baaritaanada ay rakaabku maraan marka ay dhoofayaan xildhibaanada qaarkood oo ka carooday aawadeedna waxa ay gudbiyeen mowshin weli afdaloola oo ay arrintaasi kaga dhidhinayaan jacfar kuukaay v o a muqdisho